bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadica dalsane muqdisho qodobada saakan idii haynana waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo digniin adag u diray ganacsatada qashinka dhigta hareeraha wadooyinka magaalada muqdisho faahfaa'iino dheeraad ah oo ka soo baxaya dab xoogan oo ka kacay bartamaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose gudoomiyaha degmada warta nabadda oo sheegtay in aan loo dulqaadan doonin ganacsatada hortooda qashinka yaallo ciidanka xoogga ama ciidanka xoogga oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka baay ergeyga gaarka ah ee gurmadka abaaraha oo kulan ballaaran la qaatay hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee fadhigoodu yahay waddanka u k wararka dibadda warkeena saaka aad ku maqli doontaan waxaa qaybka ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo telefishinka c n n dacwad ka gudbiyey
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha tobnaad ee oktoobar sanada waxaad maqasheen dulmarkeena warkeena subax markaani waxaad u diyaargaroodaan iyagii oo faahfaahsan aynu ku bilownay maamulka gobolka banaadir ayaa digniin adag u diray ganacsatada qashinka dhigta hareeraha wadooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilicsoo celinta gobolka banaadir sharmaarke cadow duuryare oo ka hadlayay howlgal nadaafadeed oo xalay laga sameeyey wadada wadnaha ee gobolka banaadir ayaa sheegay in howlgalka uu dhab yahay looguna talagalay in lagu nadiifiyo wadooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho
gudoomiyaha degmada warta nabadda dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaan kadib waxaan rabaa inaan si kooban ugu warbixiyo howlgalkan caawa u joogno halkan oo ah waddada soddonka ama wadnaha sidaa u taqaaniinba oo caawa wadnahan joognaa habeen dambena waxaan tegi doonaa haddii ilaa yidhaaho soddonka waxaan rabaa marka inaan baaq u diro bulshada ku dhaqan goobaha laga shaqaynayo xalay waxaan ka soo shaqaynay hodan iyo holwadaag caawa waxaan joognaa warta nabadda waxaan sii gaari doonaa shibis iyo akshiid iyo bondeer haddii ilaa yidhaaho howlgalkani waa howlgal kambeyn ah oo aan ugu talagalnay in ciidda magaalada ugu qaadno annagoo kaashanayna waaxda gaadiidka dowladda hoose waxaan rabaa markaanu kaga faa'iidaysanaya fursaddan soona koobaya hadalkayga inaan baaq u diro bulshada ku dhaqan caasimadda ee kuleh goobaha ganacsiga laamiyada ma jirto meel qof uusan ku lahayn guri ama goob ganacsi fadlan muadin haddii aan hortaada ugu nimaano inaan qashinka ka nadiifinno ayadoo qashin ku yaallo waxaad la mid tahay adoo waxa aan qabannay dib ugu bilbilayo wax alla wixii qashin magaaladan yaallo waxaana kaa qaadi doonaa tallaab saxa annagu waxaan u soo jeesannay howlgal dhab ah oo ku saabsan sidii magaaladan caasimaddeeda ay u yaallo lahayd nadaafad dhammaystiran mana kaa oggolaan doonno inaadna tidhaaho horteeda wax yaala aniga ma ogi hortaada wixii yaala adaa lagu ciqaabi doonaa kan kaa soo horjeedana si lamida loogu ciqaabi doonaa waxaan jeclaha guddoomiyaasha degmooyinka hadda dhinacayga taagan in meesha aan caawa nadiifinno aan ugu nimaanno iyadoo sida hadda ay tahay si ka qurux badana la geliyo hooyooyinka mutadawiciinta ee degmooyinka ku dhaqan dhammaanna ay gacanta mariyaan ayna noqoto waddadan hadda aan taagannahay oo wadnaha ah si lamida waddada makaal mukarama ee dadka magaaladan ku dhaqan ay dhahaan dowladda hoose keliyama waxay ka shaqaysaa waddada makaal mukarama iyo dekadda guud ahaan caasimadda sidaana ugu shaqaynaa laakiin awoodaheenna oo kooban darteed ayaa waxay nagu gaarsiisaa meelaha qaarkood inaan xilliyo dambe soo gaarno dadkuna ay arki waayaan meel kasta oo ka mida caasimadda waxaan ballan qaadnay inay ahaato meel nadiifa oo bilicdeeduna hagaagsan tahay waxaan rajaynayaa in baaqaas ay dadka ku dhaqan caasimadda qaataan
dhanka kalena faahfaahiino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dab xoogan oo ka kacay bartamaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare ayaa debkii xalay ka kacay magaalada ama bartamaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ka hadlay faahfaahinta warkan cabdinaasir alcadaala ayaa la diyaara faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dab khasaare badan dhaliyay oo xalay ka kacay soo ku yaalla magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ahaa dowlad goboleedka jubbaland wararka laga helaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dabkaasi uu khasaare badan dhaliyey waxaana si gaar ah uga kacay suuqa weyn ee magaalada kismaayo dabka ayaa saacadihii ugu horreeyey waxa uu ku baahayo goobo ganacsi oo isugu jira dukaamo iyo sidoo kale goobo shidaalka lagu lagu iibiyo halkaasi oo sababtay dabku inuu sii laba qarxo kadib markii uu gaaray goobaha shidaalka ganacsatada ayaa waxaa soo gaarayay khasaare hantiyadeeda aada u fara badan waxaana mar dambe soo gaaraya dabdemiska kuwaasi uu ku guuleystay inay dabkaasi bakhtiyaana dabka waxaa ka dhashay khasaaro badan oo uu soo gaarayo goobihii uu ka kacay waxaana ka hadlayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare isagoo oo sheegay inuu murugada la qeybsanayo dadka ku hanti beelay dabkaasi khasaaraha badan dheliyey ee xalay ka kacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sidoo kale waxaa intaasi uu ku daray in dowladdu ay si gaar ah u eegi doonto xaaladda ganacsatada ku hanti beelay khasaarihii waa dabkii xalay ka kacaya magaalada kismaayo
mahadsaned cabdinaasir cadaala dhinaca kalena gudoomiyaha degmada wartan nabata sinab gudoomiyaha wartan nabata ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan doonin ganacsatada hareerahooda uu qashinka yaalo gudoomiyaha degmada wartan nabata sinab xaabsey oo xalay ka hadlaysay howlgallo nadaafadeed oo laga sameeyey wadada wadnaha ee xiriirisa iskooska florensa iyo iskooska degmada howlwadaag ee gobolka banaatir ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan doonin ganacsatada hortooda uu qashinka yaalo iyadoo sheegtay in taabedelkeeda ay tahay in falal amni darro ay halkaasi ka dhacaan
waxaa caawa sharaf weyn inoo ah shaqo wakhti badan aan wadnay in aan rabno caawa inaan halkan notiiskeedii aan ka bixinno taasoo ah waxaa la socotaan muddooyinkii dambe caasimadda waxaa ka socda kaambayno nadaafadeed oo lagu xoojinayo bilicda iyo horumarka caasimadda haddaan nahay haweenka soomaaliyeed haddaan nahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee gobolka banaadir ka howlgala iyo madaxdeeda waxaan naga go'an magaalo la tartanta ee caalamka intiisa kale dhan walbaba hadday noqon lahayd bilic hadday noqon lahayd amni hadday noqon lahayd horumarka guud ee ka jira adduunka caalamka waxaan leenahay laga bilaabo caawa oo talaado ay tahay bisha tobanaad cid allaale ciddii horteeda qashin lagu arkaa waxay ka qayb qaadanaysaa amni darada guud ee dalka ka soconaysa qalqal amni ayaan u fahmaynaa inay tahay si aadan marka uga qayb noqonin qalqalka amni nabadiidku ay ka shaqaynayaan meelaha qaar ama miinada loo gelinayo dadka ama loogu samaynayo bamka ama loogu dhibaateynayo shacabka iyo mas-uuliyiinta hortaada ka hubi inay yaalo qashin
dhanka kalena ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in ay gacanta ay ku dhigeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka baay wafaahinta warkan waxaa la diyaaraa cabdinaasir tiifu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ahaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay sheegeen inay la wareegeen deegaanka lagu magacaabo quraacle oo qiyaastii toban kilomitir u jira degmada rabdhuure ee gobolka bokool ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaasoo markii horeba dagaalamayaasha al-shabaab ay gacanta ay ugu hayeen ciidanka xooga dalka ayaa sheegay inay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay inay cagta mariyeen xarumaha ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ay ku lahaayeen fariisimo waaweyn waa sida ay hadal ku dhigeen saraakiisha ciidanka xooga dalka ciidamada dowladda oo garab markaasi ka heliya dadka deegaanka ayaa wada dagaalka ka dhanka al-shabaab waxayna sheegeen in saacadii lasoo dhaafay gacanta ay ku dhigeen deegaano dhowr oo ku tirsan gobolkaasi bakool sidoo kale weli gobolka hiiraan waxaa ka socda dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab waxaana dagaaladii ugu dambeeyey guulo ka sheegtay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo markaasi sheegay inay la wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsanna gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kalenta hiiraan oo dagaalada culus ay inta badan ay ka dhacaan iyadoona markaasi shalay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xarunta lamagalayan ay ka dhaceen weerare aada u culus oo qaraxyo saddex isxiga ah ka awsoogaan khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac
mahadsaned cabdinaasir dhanka kalena ergey gaarka ah ee gurmadka abaaraha ayaa kulan ballaaran la qaatay hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee fadhigoodu uu yahay wadanka u k ergayaha gaarka ahaa ee gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa magaalada london kulan ballaaran kula yeeshay hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee xaruntoodu ay tahay ingiriiska shirka oo ay sidoo kale kasoo qayb galeen saraakiil ka socotay dowladda ingiriiska iyo guddiga gurmadka deg dega ah ee u k ayuu erkeygu uga warbixiyey xaaladda abaaraha dalka iyo gurmadka degdega ah ee loo baahan yahay in looga jawaabo ka hortaga macluulka ama macluusha soomaaliya ka dhacda erkeyga iyo wakiilada hay-adaha saraakiisha dowladda ingiriiska iyo guddiga gurmadka degdega ah ayaa isla meel dhigay in la derdergeliyo ka jawaabista xaaladda abaaraha soomaaliya si looga hortago in abaaruhu u gudbaan heerka ugu daran ee macluusha erkeyga oo dhowaan gaaray cariga ingiriiska ayaa horey ula kulmay ama ergeyga gaarka ah ee geeska africa u qaabilsan ingiriiska ergeyga gaarka ah ee isbeddelka cimilada u k iyo madaxa africa ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaana kasii horeeyey kulan uu niyo kula yeeshay wasiirka horumarinta caalamiga ah ee u k viki fort kulamadan ayaa qeyb ka ah dadaalka uu ergeygu ugu jiro khidmeynta ama uqaaraamida iyo deeq ururinta gurmadka abaaraha si looga hortago musiibo bini-aadinimo oo ka dhacda dalka ergeyga ayaa ugu dambeyn u mahadceliyey hay-adda seef darjirtareen oo kulanka martigelisay ergeyga ugu guda jira safaro uu kula kulmayo jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka ama dalalka dibadda ayaa sagaalka oktoobar jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan ingiriiska la qaadan doonaa kulan loogu qaaraamayo taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen si la mid ah kulamadii uu la soo yeeshay jaaliyada waqooyiga amerika ee mareykanka iyo canada ergey gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaana waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa dalal ka mid ah kuwa caalamka kuwaasi uu kala hadlayay arrimo la xiriira dhanka gurmadka abaaraha ka jira qeybo ka mid ah dadka ama dalka soomaaliya oo ay aada u saameeyeen barakacayaal ama dad badan oo soomaali ah oo halkaas ama halkaasi ku nool halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiaha dalsane muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa telefishinka c n n dacwad ka gudbiyey madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald j trump ayaa dacwad ka gudbiyey telefishinka c n n isagoo ku eedeeyey in ay wax u dhintay sumcadiisa oo ay la barbardhigtay outlof hilder trump ayaa codsaday magdhow gaaraysa afar boqol shan iyo toddobaatan milyan oo dollar dacwadda loo gudbiyey maxkamada ku taala maxkamad ku taala florida ayaa lagu sheegay inay jirto walaac ah in donald trump uu mar kale sanadka laba kun afar labaatanka u tartamo doorashada madaxtinimo ee mareykanka taas awgeedna la doonayo in lagu dilo sumcadiisa guud ahaan dhegeystayaal warkiisu waxa aad saakay kala socoteen raadiaha dalsane muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel